Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa soo agaasintay shir heer sare ah oo dib u qiimeyn lagu sameynayay iskaashiga bini'aadantinimo ee dalka kaas oo diiradda lagu saarayay dardargelinta howlaha gargaarka, hagaajinta iyo isku xirka hay'adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah, xoojinta wada shaqeynta ka dhexeysa bahda samafalka gudaha iyo dibadda. Shirkan muhiimka ah waxaa kasoo qayb galay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiqafaar Cilmi Xangi, Gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda gobolka Banaadir Ciise Guure, madax sare oo ka tirsan hay'adaha dowladda, wakiillo ka socday Qaramada Midoobay, Gudoomiyaha Hay'adda Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka hadlay madasha.
waxaad ognahay maanta golaha wasiirada warbixin aan ka jeedinay Eh, runtii ah, xaaladda een, adag oo ka jirto een, gobollada waqooyi khaasatan eh, saylac iyo lughaye gobolka owdal oo runtii aan ognahay inay eh, eh, runtii dhibaato badan ay ku hayso Eh, marka arrintaas laga soo tago dabcan eh, waxaan u malaynayaa warbixinta een, guud oo eh, xaaladaha bini'aadanimo een, aan eh, haddaan wax yar anugu ka tilmaamo inkastoon ogahay inuu eh, george coway igaga dambayn doono oo warbixinta oo faahfaahsan uu bixin doono haddana eh, sanadkan waxaa la eh, la rabay in la gaaro dad ku dhow lix milyan Een, dhaqaalihi adduunyada oo xumaaday een, dhibaatada adduunyada ka soo korortay ee, ee, qof la arka oo dhibku meesheeda ugu tegay een, dagaalada adduunyada ka socdo cimilada isbedeshay ee, adduunyadu hadda waxay maraysaa een, wax ka yar ee, ee, ama ka sii ka hooseeyo laba milyan ka sii yar in hadda la taageergaraynayo Een, waxaana keenaya runtii een, dadkii aan markii hore rabnay inaan taarget garayna sidiisii ayay u jirtaa laakiin culaas jira darteed iyo dhib jira darteed ayaa runtii arrintaas waxaynaysaa dhaqaalihii adduunyada oo yaraaday xaaladihii oo runtii sii waxay waxaan rabnaa marka dee dabcan ee, weligaa lagu daba taagnaan maayo Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiqafaar Cilmi Xageye ayaa dhankiisa ka hadlay.
midda koowaad waxaa weeye waxaan idiin sheegayaa een, dhibna waa jiraa khayrna waa jiraa soomaaliya laba kun iyo labaatan iyo afar waxaa ay dheytadu no- no- na tusaysaa in dhaqaalaheennu uu- uu korkoc samaynayo oo boqolkiiba afar uu kor u kacay sanadka laba kun iyo labaatan iyo afar Een, sanadka laba kun iyo shan iyo labaatan weli ma dhammaan laakiin waxaan rajaynaynaa in uu intaas ah ku sii socdo ilaa four percent ayadoo la ogyahay weliba wadamo kale oo aada u badan in dhaqaalahoodu hadda uu ka yaryahay trendigii uu ku socday waxaa kor u kacay sanadka laba kun iyo labaatan iyo afar wax soo saarka xoolaha iyo beeraha labadaba waxaa bat- labaduba bad- ee kor u kaceen wax soo dhoofinta iyo wax dhoofsiga dibadda loo dhoofinaya labadaba walow aan weli ku jirno yacni deficit oo dhanka wax dhoofinta ah Dhanka kale qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gashay madasha ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay.
runtii maanta marka waxaa la joogaa maalintii aan isku filnaa lahayn maalintii dadka soomaaliyeed ay tashan lahaayeen oo aan kaga maarmi lahayn inaan mar walba gacmaha u hoorsanno gargaar amba deeqana oga yimaado caalamka intiisa kale annagu dal hodanaan nahay dal khayraad ka buuxaan nahay bad iyo berri intaba dadka soomaaliyeed marka iyagaa laga rabaa inay ka fikiraan ay ka tashtaan sidaan uga faa'iidaysan lahayn khayraadka badda iyo midka berriga oo aan leenahay maxamedow ha baqin nagu tasho guddiyaa la samaynaa iska dhaaf adaa noo guddi ah dad waa noola kaa joogaan waxbaan kugu biirinaynaa adaana noo horkici doonta insha allah waa mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu diinteena islaamkana waad ogtihiin intaan salaad iyo zako iyo xaj iyo kulli aan la waajibin oon dowlad la dhisin ayuu ilaahay maka iyadoo la joogo wuxuu yidhi arayta aladii yukadu bidiini fadalika aladii yadcu lyatiim walaa yaxudu calaa dacaami miskiin yacni waxaa laga dhigay miskiinka oo la kaalmeeyey iyo agoonta iyo dadka liita dadka xanuunsan dadka jiista ah waxay ka horeeyeen dhammaan axkaamta islaamka oo dhan waxaan muhiimaddaas siiyey waa arrimaha insaaniga in laga shaqeeyo qiimaha ilada qodobka aan raba inaan hoosta ka xariiqoon kusoo gebagabaynayo waxaa waaye sideen u dhaqaaqnaa mas-uuliyadda sayaqaadaya